wafdigii uu hogaaminayay wasiirka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha somalilan mudane cali maxamed uuran cadde ee maalmihii ugu dambeeyey socdaallada nabadaynta ku joogay gobollada sool sanaag iyo saraar ayaa maanta gellinkii hore kulan ballaadhan oo ay isla qaateen odayaasha waxgaradka duqayda garaadada salaadiinta iyo madax dhaqameedka labada beelood ee dhowaan dirirta ku dhex martay deegaanka doclaha waxaa la isla qaatay nabadayn buuxda islamarkaasina waxaa kulankaasi ka dhacday in lagu dhaariyo konton oday oo ka soo kala jeeda labada beelood ee diriruhu dhowaan ku dhex martay deegaanka doclaha
oo dhaqan gelinaysaan oo dhaqan gelinayno
oo aydan been sheegayn waanaan been sheegayn ma wallaahiba waa wallaahay ma bilaahiba waa bilaahi ma tallaahiba watallaahi kulankan oo muddo saacadaa qaatay ayaa goobtaasi waxaa hadalla ka jeediyey garaado solaadiin cuqaal iyo madax dhaqameed aad u tiro badan kulankan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada somalilan mudane axmed nuur faahiye isagoo tilmaamay sida ay qiimaha mugale u leedahay in laysla qaato nabadaynta odayaashii iyana labada beelood ee aanu u tagnay ee markii aanu u tagnay u sheegnay nabadda iyadoo aan nabad xidheen haddana hakiyey ee ku guulaystay inay ku hakiyaan colaadii meesheeda ay ku hakiyaan oo ay la hadlaan dhalinyarooyinkii hubaysnaa ee maleeshiyooyinkii hubaysnaa ee meelaha kala joogay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan mudane cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan ayaa isaguna iftiimiyey qiimaha ay nabadu u leedahay bulsho mid wada degtaa culamadii way inoo sheegtay waxay guutu ka qabtay colaada iyo dilku wuxuu yahay adduunkan waynu garananaayo halkan aynu ag maanta joogno hareeraheenna wixii ka dhacay shan dhowr labaatankii sano ee lasoo dhaafay waynu u wada joognay colaad isaga sheekayn mayno waxay leedahay maanta cuudkii iyo ceelkiiba waynu joognaa iyo cashintiiba cuudkiiba wakaad kala soocanaysaen colaadda ku hor ceelkii iyo cashintiina wataa lagu kala baxay waynu wada garananaa colaad waxay leedahay wasiirka waran cadeysku mar baa nala magacaabo malaa lix bilood baa laga joogaya wasiiru dowlaha waxbarashada shan bilood ka hor halkanay joogeen kanool kale ka shaqaynayeen waa markii labaad muddo lix bilood ee halkan lagu soo noqdo markaanu hargeyso joogno qoladaynu beriga gacanfudeedkaa lagu sheega iyo degdega laakiin adana waxaanu leenahay nabadana waana hor qaadanaa aanula degdegne laakiin waxaanu rajaynaynaa maalin dambe insha allahu tacala inaan taasoo kala dhicin aan gurma dambe iman hadday soo noq noqotoo badato waa laydinka caajisayaa waxaa cid danba idiin soo gurmanaysaa ma jirto marka gurmad iyo aada weydaan ciidamada kaga galana dee waa laysdilayaa oo cidiba hari mayso dhaarta halkaa laga dhaartay maanta la dhaartay hubinteedu waxay tahay inaan laasacanood iyo ceelafoyn iyo oog loo kala boqoonin laakiin nabadda lasii dhaabadeeyo waxaa lagu dhaabadaynayaa ka xumaynayaanu isla garanano oo la qabto ka fidnada ka shaqaynayo oo ciidanka loo dhiibo ka qaar la masaafuriyo haddii halkaa lagaga dhaqaaqo idinku qalbigiinnana ilaahay og yahay laakiin fidnadiina ay sidii u taagan tahay dee ma xirmaso halkanna birita waxaa laga yaabaa inaanu iyana arcadeeyo qabanno oo reer fuqshiniya reer cilmi ayaa iyana dil ka dhex dhacay waa afarta beelood ee halka lagu badanayo wasiir dowlaha maaliyadda mudane cismaan cabdilaahi saxardiid ayaa isaguna sheegay in uu aada ugu faraxsan yahay labadii beelood ee walaalaha ahaa ee dirito dhowaan dhex martay oo maanta miiska wada fadhiya islamarkaasina heshiis buuxa oo nabadayna wada qaatay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaya aan leeyahay sabir jamiila ilaahay idinka siiyo xasanaadkeedana taacadda waraaboo kale ilaahay idinku bedelo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkooga ay ka geeriyoodeen afartii la dilay
taliyaha ciidanka booliiska somalilan sarreeye guuto cabdilaahi fadal iimaan ayaa isaguna tilmaamay sida ay ammaanka u sugeen ka booliis ahaan islamarkaasina ku nuuxnuuxsaday in nabadda la ilaaliyo waxaan ii sheegaynaa baanahay ciidanka booliiska waxaanu ka shaqaynaa waa nabad nabaduna ninka ka shaqeeya ayuumaa qiimaheeda garanaya iyo dhibka ay leedahay waxaan idiin sheegayaa sheekhu xadiis doogu weye ana xadiiska shaqada booliiskaan idiin marinaya hadduu iminka dildhaco saacad gudaheed ninkaa waxgelay isaga iska daayo ehelkiisa guryahooda galaangadaanu gollaa u tagna iska daa ragga dabarka ka yaca markaa nabaddu waa qaali ninku inta gacantiisa xuyoogahay ayay nabaddu u qiimaysantahay oo baranaya marka waxaan i leeyahay oon halmaaba marka hore halkan taasi uga dirayaa eheladii labada dhinac dadka guurooday الله يسوري من إلهي كسوري إلهي عون غير من إلهي كبدر إنتي من هكا مسؤولين مسؤولين تيرا صابيطة إرقوينك ciidamada dhammaan waxay noo soo guriyey inaanay fidnadu halkaa dhaafay soomaalida wax tira hadal badan haba laga muuqsho waxaa kusoo gabagabeynaya
wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka mudane cabdirasaaq khaliif axmed ayaa isaguna dadweynaha deegaankaasi ku booriyey in ay sidaa nabadda u qaateen kaga dhabeeyaan isugu keenkeenay halkan innaga oo ka shaqaynayna nabad iyo wanaag oo ah wax ilaahay subxaana watacaala agtiisana aada ugu weyn bulshadana waxtar badan u leh ilaahayna waxaan ka rajaynayaa cid kasta oo arrintaa ka qayb qaadatay oo ama ficilkaga qayb qaadatay ama qowlkaga qayb qaadatay ama gacanba kaga qayb qaadatay in ilaahay adan wanaagsan ka abaliyo
gabagabadii kulankan wasiirka ah wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa hadal dhiirigelin turxaan bixin iyo tusaaleyn iskugu jira u jeediyey odayaasha labada beelood ee goobtaasi lagu dhaariyey
ee halkan galabta isugu yimid munaasabadan qiimaha leh dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan jeclay inaan halkan aada uga mahad celiyo ilaahayna abuurtay ee caqligayna siiyey ee inagu hanuuniyey dhibkii shalay dhacay inaynu garanno inuu yahay wax diinta iyo dalka iyo dadka iyo aakhiradiinaba ku xun ee maanta halkan aynu ka marray kitaabka inaynaan dib ugu kicin wixii ku kacana aynu gees uga soo wada jeesanno ilaahaasaa mahadle
wafdiga uu wasiirku hogaaminaya ayaa ku guulaystay inay nabadayn buuxda iyo is-afgarad ay dhex dhigaan labadii beelood ee dhowaan dirirtu ku dhex martay iyadoo ay haatan deegaankaasi si nabdoon ay xooluhu u wada daaqayaan isla markaasina dadku u wada joogaan